wasaaradda beeraha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay faafinta siyaasadda qaran ee beeraha kulankan waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socday hay-adaha taageera horumarinta beeraha xubno ka mid ah wasaaradaha beeraha jubbaland iyo xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha jubbaland cali aadan sonkor ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan isagoo sheegay in lagama maarmaan ay tahay ku dhaqanka siyaasadda qaran ee beeraha
maanta inaan muxuu ahay shirkaan iskugu imaano oo aan muxuu ahay sheg faafintan aan sameyno oo ah shuruucdan beeraleyda waxay u tahay wax tar weyn ay u tahay waayo soomaalida waxay dhahdaa waran la helaa tala la helaa haddaadan lahayn sharci haddaadan lahayn istaraatiijiyad haddaadan lahayn muxuu ahaaye waxaad adiga ku hiirata haddaanan lahayn muhiim ma aha wax lagula qaban kara hataa ma jiraan waxaa wax lagula qaban karaa marka ay leedahay isheeg adiga aada leedahay wax meel aad higsanaysa ay leedahay shirka kolba waxaa u badnaan doona qeyb technical ayaga muxuu ahay isu dayn doonaa aniga ujeedkayga wuxuu ahaa inaan idiin furo laakiinse waxaan ku bogaadinayaa qolooyinka nooga imaaday federaalka sharciga aada noo keenteen ee aan isla fiirinay ee waagii horena aan ka wada shaqaynay ha dhaqan galo kulankan ayaa door ka qaadanaya in fursado dhaqaale oo dhanka beeraha ah ay helaan beeraleyda deegaanada jubbaland